madaxweynaha maanta uu noo yeedhay mawaqifkanu ka cadaynay waxa weeye anagii madaxweynaha waxa isku kala dambeysay sideed iyo tobankii bishii may ay isku kala dambeysay sideed iyo tobankii may iskuwa iskuwa waxaan ahayn mawqif madaxweynaha in wadahadal aanu ogolnayn laakiin marka hore inaynu laba dal ahayn oo caddeeya meel fagaaro ana lagu sameeyo dawladaha safka horena aana ka soo qayb gelin ajandahana la sameeyo madaxweynuhu khudbadda markuu akriyay ninkay qofka shacabka gibaaci aanu ahaa bilaabi de waa mowqifka shacabka reer somalilan uu taagan yahay ee muqadaska ah anu maanta iminkana interviewaan ku siinayo chairmanka cid ku siini maayo waxaan ku siinaya waa dareenkaas shacbiga reer somalilan majoritykooda wey shirkaasi shir dan somalilan u ah uma aragno waxa weeye maamulka muqdisho shalay ta u dambeyso xafiisuu ka furanayay meesha reer boohoole badan buu xafiisa ka furanayay dhulkeenii buu bar sheeganayaa oo calankiiska taagan madaxweyne wasiirkiisa arrimaha dibadda waxaad ku hadli waad maqlaysa markaa dad cadaawad inoo haya oo maanta miiskana ay ku sheekeynayaan wax laga wada hadlaya waa midnimo de somalilan midnimo midnimo waa ka xaaraan laakiin guddoomiye soo maaha maadaamuu saaka maanta furmi doono ajendaha rasmigaana ilaa iminka aan lahaynin in la tago in badan baa ku baaqaysan in la wada hadlo labada dhinac in la tago markaa maxaa ku jaban waxaa ku jaban waktigan laanta la fadhiisanayo meesha lagu fadhiisanayo ajenda wanagooda ajenda waa midnimo ya nin dawladda lala fadhiisanayaa toddoba bilood lix bilood buu harsan saddex sano iyo ban way kula dagaalamaysa adigu waxa kuugu jira eed ula tegaysaa maxay tahay ninkii shalayta kula hadlayay dekadaa sheeganayay eebuhood lacaanka ka taagay xafiisa ka furanayay so markaa waxa weeye un waxaan la hadlayaa qayb aan xukumo oo cadhaysan baa loo hadlaya oo midnimada aan ka soo celinaya ajendaha wuu jiraa ajendo waa midnimo madaxweyne afkiisaanu ka maqal nagu yidhi ambasaderka ambasaderka magaranaysa maraykanka wuxuu leeyahay kulma midoobana muuse afkiisa madaxweyneha wle ninkan wuxuu leeyahay ninka iyo maato waa ina kulantaan midownaana markaa midnimo meesha socota shacabka reer somalilanna dee midnimada way wa dadka way soo ceshadeen shacabna waxaan leenahay maanta isku duubsanaada mowqifkiina adkaysta sharaftiina iyo erdigiina waa inay daafacdaan oo u midoodaan annagu wan ku hore raiibaan gudugubanay annagu mar kasta mar kasta madaxweynahana isku mowqif baan marka u dambeysay inaan shuruudahaas la keeno shuruudihii maanta meesha ka baxeen madaxweyne wuxuu siyaasadii baa laga soo hadlay waxay shir ka soo qayb gal waa maraykan waan diidi waaye beri kale hadduu midooba soo maraykan mu soo sinu ogolaado maha markaa ugu dambeyn xalku muxuu yahay waxaan leeyahay qareenimadiina ilaashada reer somalia waxaan leeyahay ayuun aada u werwersan waxaan leeyahay shirkaasi wuxuu mowqifkii reer somaali ka bedelayaa oo annaga goon istaagaya korkortil ma galo hore waan u sheegay jabuutigaa lagu tashirayaa hadday timaado shan soomaaliyeed ya waa ogolahay laakiin jabuuti oo soomaaliya oo maanta annaga soomaali ku biira waa nagu ceebeyta waan ku biirnay waan ku baabanay dalkii annaga ka talinana